bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu qodobada wararka radi muqdisho subxaan madaan idin heed waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa hoogiisa ku yaala magaalada dhuusmareeb wuxuu kulan gaara kula qaatay madaxweynayaasha dowla goboleeda dalka hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland warmartiyeed ka soo baxay mareegta soddoniyo lixaad ee shir madaxeedka igad ayaa lagu bogaadiyey doorashada qof iyo cod ee lagu wada inay ka dhacdo soomaaliya qabanqaabada aaska qaran ee loo sameynayo ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax ayaa oo ku geeriyo dalka turkiga ayaa ka socota magaalada garowe akhbaaraadka dibaddan waxaa ka mid ah laba maalmood kadib markii dowladda koonfur africa dib u celisay dib u celisay mamnuucidda qamriga oo xakamaysay faaidada faafida coronavirus awgeed
waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
mar kale kula wacan dhegeystayaal halka warradii muqdisho qodobada haddaan sii gudagalo ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa hoogii ku degan yahay magaalada dhuusamareeb kulan gaara kula yeeshay madaxweynayaasha dowlad goboleeda dalka hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland wareega maxamed deeq cabdi maxamed oo ku sugan dhuusamareeb ayaa warbixintan inala soo gaaray
ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo gelinkii dambe ee shalay soo gaaray magaalada dhuusamareeb si diirana loogu soo dhaweeyey ayaa xalay waxaa hoyga uu ka degan yahay magaalada dhuusamareeb ugu tegay kulan gaabana la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland waxaayna uga mahad celiyeen dadaalka ballaaran uu ku bixiyey gobolada dalka gaar ahaan galmudug iyo howshii dheereed ee laga soo qabtay muddo sanada ka hor ah oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu safar muddo dheer qaatay ku yimid deegaanada galmudug ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb la filayaa inuu ka qayb galo wejiga labaad ee shirka madasha wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada kaas oo ka dhici doona magaalada dhuusamareeb madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya uga mahad celiyey dadaalka dheer ee horey ugu bixiyey dowlad goboleedka galmudug iyo isu keenidii iyo sidoo kale wakhtiga ballaaran uu ku bixiyey miraheedana iminka la guranayo ra-iisul wasaare galmudug waxaa kugu taal wax aan dhihi karo soomaali inteeda kale kuma taal shaqadii qaranka oo si guud aad u fulinaysay oo haysay ka sokow galmudug wax weyn baad ka soo qabatay waxaad joogtay wakhti aadan dalka intiisa kala joogin waxaad ku bixisay dadaal inta kale dalka ka dheeraada waxaa ka samaysay runtii wax reer galmudug kuga xasuustaan taariikhaasaa laaga hayaa amaalkaasaa laaga hayaa waa lagu wada sugayey waa ku wada sugayaan sida adiibaad baararka iyo ugu tegi doontaa oo bahar ku qarcindayaan inaad gurigaaga joogto ama aad meeshaa degteed aad joogto kuma qarci doonaan waa ku wada sugaynay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa la filayaa in uu ka furmo wejiga labaad ee shirka madasha wadatashiga dowlad goboleedyada ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wafdigiisa ballaaran ee soo gaaray dhuusamareebna ay ka qayb galaan iyagoona arrintaasi loogu jiro diyaar garow xoogan maxmed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
mahadsanid maxmed warmartiyeed ka soo baxay mareegta soddon iyo lixaad ee shir madaxeedka igad ayaa lagu bogaadiyey doorashada qof iyo cod ee lagu wada inay ka dhacdo soomaaliya muuse cismaan abtow ayaa warbixintan qada dhigaya
waxa uu shirka xusay doorashooyinka heer federaal ee soo wajahan wuxuuna ugu baaqay dhammaan danwadaagta soomaaliya ay muhiimadda saaraan danaha dalka soomaaliyeed iyaga oo u maraya inay gaaraan wadarta ogol ku saabsan doorashooyinka soo socda shirku wuxuu dhiirigeliyey horumarka dowladda federaalk soomaaliya ay ka gaartay sidii loo xaqiijin lahaa doorasho qof iyo cod ah oo waafaqsan heerka caalamiga waxaana loo bogaadiyey dhammaan dhinacyada inay ka qayb qaataan habkan taariikhiga ee soomaaliya waxa uu shirka soo dhoweeyey dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ay ugu jirto in ay qabato wadahadallo loo dhan yahay oo ay la yeelanayso dowladaha xubnaha ka ah federaalka sidii loo gaari lahaa waxa la isku waafaqsan yahay gaarista nabad waarta iyo midnimo qaran wuxuu shirka bogaadiyey amisom dalalka ay ciidamada ka yimaadeen iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya khatarihii ay ka qaateen nafhurnimadii ay sameeyeen iyaga oo si joogto ah ugu awood roonaaday ururada argagixisada ah iyo kooxaha dembiyada abaabula iyada oo la isla xusay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu mas-uuliyadda sugista amniga la wareegay iyaga oo door hormuud ah ka qaatay sidii muwaadiniinta soomaaliyeed ay badqab ugu noolaan lahaayeen
ciidanka xoogga dalka oo khasaare xoog la gaarsiiyey maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabelle qaacida kadib markii ay war maleeshiyaadkaasi isku dayeen inay weerar gaadmaha ku qaadaan ciidanka xoogga fariisamo ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee gobolka hiiraan haddaba gudoomiyaha deegaankaasi mister guhaad ayaa qaadka taleefonka hadda si toosa ku jira guhaad may maqashaa hadda
waa ku maqlaa si fiican si fiican waa ku maqlaa gudoomiye bal waxaa warbixin kooban inaga siistaa een dagaalkaasi koobnaa iyo maleeshiyaadka naflacaariga ee al-shabal qaacida khasaaraha la hogaarsiiyey
horta waa alxamdulilaahi ciidamada dhammaantood labada qayb aad bay u fiican yihiin wax dhibaata ah uma jiraan
maxaa maxaa caadi ah
ciidamada dhammaantood labada ciidanba dhammaantood way fiican yihiin boqolkiiba boqol aad bay u fiican yihiin laba ciidan maxaa kala jeedaa
macnaha ciidamada soomaaliya iyo iyo ciidamada etoobiya labadaba dhammaantood waa fiican yihiin waa mahadsanta waaye maxaa la gaarsiiyey maleeshiyaadka dagaalka siduu ku bilowday
dagaalku wuxuu bilowday labadii saaxalay wuxuuna joogsaday afartii saaxalay dagaal laba sac socdo waaye
a waa soo rogaal celiyaan adiga dhow- mar walba soddon daqiiqo labaatan daqiiqo mar walba magaaladay kasoo tuuryada ay kusoo wadeen waa inta badan laakiin dagaalka xoogiisa wuxuu ahay adigu afartan daqiiqo dagaal ku socday laakiin tuuryada afar saac ay gaartay argagixisada maxaa la gaarsiiyey adigoo adigoo og tahay
argagixisada kolley habeenna waa ahayd waana lagmaysru waa magaalo weyn oo ballaaran weerarka meesha kusoo dhacay anuku meyd ma arag laakiin hadduu lakuda dhibaato badan oo khasaaraha ku gaartay dhaawacyo badan baa gaadiidka wataan laba baawar ayoo ka qabsatay madaaficdu
ma maxalay iyo kow waheed mise dhowr habeen ayaa sanadkooda u weerar usoo qaadeen hal iyo agaga sideedaba halgan isbuucyadan weerar ay kusoo qaadeen labadaba guuldaray kala kulmaayeen ciidamona waa u diyaarsanaayeen meelahay kasoo baxayeenna waa la soconay de waad ka garataa ciidan difaac ku jiro oo magaalada difaac ka xirtay oo magaalada waardiid ka haayo oo dhufays ku jira iyo inan socdo inayna isku hayn isku tayo iyo is- iyo iyo isku tababarahayna waa daraysantaa
mister guhaad gudoomiyaha deegaanka halgan ee gobolka hiiraan u mahadsan yahay wararkaasi iyo warbixinada ka dambeeya waxaad ku daa- waxaad ku dhegeysan doontaan wararka iyo barnaamijka soo socda rabi hadduu idmo oo aan qadka si toos usoo geli doono islamarkaana warbixina ka sugan wariyaasheegana ibraahim geedi iyo cabdishakuur cismaan cali markan qabanqaabada aaska qaran ee loo sameynayo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan abshir faarax oo ku guda dalka turkiga ayaa ka socota guud ahaan magaalada muqdisho iyo waa dool waa magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa stuudiyaha la fadhiya maxamed muuse tarsan maxamed qabanqaabada iyo inta xog ka hayst
ee madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa saakay ku wajahan magaalada garoowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland halkaasoo ay kaga qaybgalayaan aas la doonayo maanta in loo sameeyo madaxweynihii hore ee puntland maxamed cabdi xaashi sidoo kaleeto ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax ayaa ee aaskiisa lase- la filayaa in loogu sameeyo magaalada garoowe ka hor intuusan magaalada muqdisho soo gaarin oo aan meydka lagu maamuusin wasiirka warfaafinta galmudug axmed shirif falagle oo radio muqdisho la hadlay ayaa xaqiijiyey in madaxda dowlad goboleedada ee ku shiray magaalada garoowe ay maanta u ambabaxayaan magaalada garoowe xarunta dowlad goboleedka puntland hay sidaas oo loo loo ballansan yahay ayaa shalaydi hore ayaa waxaa tegay madaxweyne geli tegay madaxweynayaasha kaledaa in ra-isul wasaare lasoo dhaweeyo ayay uga hareen ra-isul wasaarada waa yimid taasi marka sawirka hadda wax kale isbedelin inay aadaan garow ayaa qorshaysan oo ay taasirka
horey waxaa magaalada dhuusamareeb uga ambabaxay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni si uga qayb galo maamuuska aaska loo sameynayo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax iyo madaxweynihii hore ee puntland maxamed cabdi xaashi maxamed cabdi xaashi oo horey usoo noqday madaxweyne ku-xigeenka puntland lana soo shaqeeyey madaxweynihii hore ee puntland iyo soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed ayaa mar kale noqday madaxweynaha puntland intii u dhexaysay labadii kun iyo afar ilaa laba kun iyo shan kaasi oo maanta la filayo in lagu aaso magaalada garoowe
warka aska iyo marka la keenay meydka waxaana la socon doontaa radii muqdisho codkati muddo soomaaliya codkata hoose idinkuusoo baahin doonta rabbi hadduu qadaro wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug ayaa magacaabay guddiga dhismaha golaha deegaanka magaalada gaalkacyo wareega cabdirasaaq maxamed axmed ayaa qadka si toosa ku jira cabdirasaaq soo dhawaa may maqashaa waa ku maqlayaa si fiican cabdirasaaq bal guddigaasi iyo macaabistooda iyo hoolaha ay qaban doonaan
waa mahadsan tahay ee waxaa muddooyinkii u dambeeyaba soconaya dadaalo lagu doonay dhismayaasha ee maamulada degmooyinka dowlad goboleedka galmudug kuwada dastuuriga sida caabudwa gaalkacyo hobyo balanballe iyo cadaado waxaana xalay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dowlad goboleedka galmudug ay si rasmiya u magacowday guddigii qabanqaabada ama dhismaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo iyagu dooranaya guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka maadaama maamulka degmada gaalkacyo haata shaqeeya hilkiis wuu ku ekaa labadii bishii february ee sanadkan waxaana haatan muuqanaya dadaallo loogu jiro dhismaha dib u yeegleegida maamul cusub oo ka shaqeeya degmada gaalkacyo maadaama maamulkii hore waqtigiisu dhammaaday waxaana xalasi rasmiya wareegto kasoo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cabdi maxamed jaamac lagu magacaabay saddex iyo toban xubnood oo iyaga ah guddiga soo dhisaya golaha deegaanka degmada gaalkacyo taasina waa mid si weyn ay usoo dhaweynayaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxgaradka iyo siyaasiyiinta maadaama loo baahan yahay dhismaha maamul cusub oo sii wada howlaha horumarineed ee ka soconaya xilligani magaalada gaalkacyo waxaa sidoo kaleeto guddigani lagu wadaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku sadhisaan xubnihii golaha deegaanka degmada gaalkacyo kuwaas haatanba qorshayaashooda ay wadaan waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay qusayso marka arrintan magacaabista golaha deegaanka guddigan qabanqaabada dhismaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo ayaa ahayd mid bilihii u dambeeyaba laga warsugayey wasaaradda arrimaha gudaha iyo odayaasha waxgaradka beelaha oo iyagu soo xulayay guddigani guddigan ayaa ku yimid qaab awood qaybsi oo ah ay soo xuleen odayaashii waxgaradka beelaha waxaa sidoo kale lagu wadaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo xulo guddigaasi lala doorto maamul cusub oo hogaanka u qabta degmada gaalkacyo sida guddoomiye guddoomiye ku-xigeen guddigan ayaa waxaa madax looga dhigay maxamed cali xirsi guddoomiye halka guddoomiye ku-xigeenna loo magacaabay sahal maxamuud cabdulle cabdisire cali geedi ayaa iyana loo magacaabay xoghaynta waxaa sidoo kaleeto saddex iyo tobanka xubnood bishitoos uga wada shaqayn doonaan soo xulista dhismaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo oo ah mid si weyn qaybaha kala duwan ee bulshadu ay usoo dhaweynayaan dowladda soomaaliya oo wada dadaalo dalka dib lagu soo celinaya muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xaniban dalalka dibadda ayaa waxaa markaa dalka sacuudiga dib loogu soo celiyay muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xayrnaa dalka sacuudiga xasan baydhabo ayaa warbixintan eegaya
dowladda soomaaliya ayaa ku guulaysatay in muwaadiniinteeda ku xaydhnaa boqortooyada wadankaasi saudi arabiya gaar ahaan magaalada shidda ayaa dib dalka loogu soo celiyey muwaadiniintan soomaaliyeed oo ku xaydnaa magaalada side ee boqortooyada wadanka saudi arabiya kuwaasi oo tiradoodu ay gaarayso boqol iyo laba iyo afartan ruux oo u badnaa haween caruur iyo dhalinyaro arrintanna ayaa qayb ka ah qorshaha ballaaran oo ay dowladda soomaaliyeed ku doonayso inay kaga jawaabto baahida dadkeeda ay u qabaan in dalkooda dib loogu soo celiyo duulimaadkan waa kii sagaalaad oo ay ka shaqaysay qunsuliyadda guud ee boqortooyada saudi arabiya ee fadhigeedu yahay magaalada jidda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa horey ugu guulaysatay inay ka soo dadgurayso muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xaniban dalal badan oo caalamka ka mida turkiga uganda kenya etoobiya boqortooyada saudi arabiya iyo dalal kale ayaa markii la xakiyey duulimaadyadii caalamiga ahaa ee coronavirus sababay ay ahayd mid markaasi ay ku xayirmeen dadka soomaaliyeed meelo kala duwan oo caalamka ka mida xasan abukar cali xasan baydhabo barbaahinta qaranka
markan aqbaaladka dibadda laba maalmood kadib markii dowladda koonfur africa ee soo rogtay mamnuucida qamriga si loo xakameeyo faafidda fayraska corona ayaa waxay tuuga jabsadeen dukaamo ku yaala dalkaasi koonfur africa oo lagu iibiyey qamriga waxay shubteen qamriga waxay shubteen qamrigii waxay qaateen alaabtii agabka yaala dukaamada sidaas waxaa news waa news u sheegay mr mark holland mr mark ayaa sheegay in falkaasi uu muujinayo sida shacabka waddankaasi ay raali ugu yihiin inaan la joojin waxa lagu magacaabo muqaadaraadka ee sii faafinaya coronavirus madaxweynaha dalka koonfur afrika ayaa shacabkiisa dalkaasi wuxuu axadii u jeediyey khudbad dhinacyabada taabanaysa oo ka hadlaysa mamnuuciyadda qamriga taa uu sheegay inay tii labaad waa warbixintii labaad oo sanadkan laba kun labaatan soo saaro taasoo uu ku doonayay in culeyska lagu yareeyo ku saabsan caabuqa coronavirus tirada dalka koonfur afrika ugu dhimanaya iyo dadku soo radinaya ayaa aada u badan marka laga hadlayo dalalka afrika waxaana dhinaca kale ee sanadkan ay tahay sanad wadamada afrika oo aada ugu sii badanayo coronavirus islamarkaana koonfur afrika ay ka mid tahay dalalka caabuqa laga helayo maadaama dalalka meelaha ay ku yaalin ay yihiin meelo muhiima islamarkaana santar u yahay qaaradda afrika warkii oo ay la socodsiineen uga cabdinaasir dahar sibiyaan uu soo saaray waryahayga mukhtaar sheekh cabdisalaan timcade farsamadii cabdisalaan mukhtaar intaan warkaan warkiisa dib ka kulmi doono waxaan iskaga tegayaa nabadgelyo